asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada nagala xidhiidhaay halkani waa reediyo qudba joog kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay tijaabo lagu sameynayo cagab guddida doorashooyinka qaranka somalilan ugu talagaleen inay ku sameeyaan diiwaangelinta codbixiyayaasha somalilan oo lagu wado in dhowaan waddanka laga hirgeliyo guddida doorashooyinka qaranka somalilan ayaa maanta dalka ka hirgeliyey diiwaangelin tijaabo ah oo lagu sameynayo agabka la doonayo in loo adeegsado diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan oo dhowaan la doonayo in dalka laga hirgeliyo munaasabadda qalabkan lagu tijaabinaya ayaa waxaa lagu qabtay laba goobood oo hargeysa iyo degmada baki ku yaala waxaana halkaasi lagu diiwaangeliyey tiro dad ah oo saddex boqol oo qof ah kuwaas oo qaarkood loo qoondeeyey inay ku celceliyaan gudida diiwaangelinta waxaa arrintan goobjoog kala ahaa oo kala qaybgelayay xisbiyada qaranka somalilan ururada bulshada akademiga nabadda iyo horumarinta somalilan kuwaasoo indhaindheynayay sida loo sida loogu shaqaynayey agabkan la doonayo in lagu sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ugu horreynba guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka somalilan maxamed axmed xirsi geelle oo warbaahinta uga warramay qalabkan ayaa sheegay ayaa sheegay inay tijaabo ku samayn doonaan agabkan oo haddii uu tijaabadan ka baxo loo adeegsan doono diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sababta keentay inay agabkan doortaan halkan waxaanu ka bilaawnay tijaabo aanu ku samaynayno qalabka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee hore ogeedeen in uu bilaabmi doono marka weli diiwaangelintii may bilaabmin dadkii u qaaday in diiwaangelintii bilaabantay waa tijaabo waa tijaabo aan qalabka ku samaynayno oo sidaa og tihiin mushkiladda ku-celcelinta isdiiwaangelinta iyo doorashadaba sida keliya aynu kaga baxayno waxaa la isla gartay in ay tahay inaanu samaysano diiwaangelin diiwaangelintaana qof kasta oo muwaadini hal hal mar uun uu isdiiwaangeliyo si haddii ku-celcelinta dad ku-celin loo qabto ayaa qalabka lagu qabta ama faraha laga dhigaa dadka ama sawirka wejigaa laga qaadaa ama nidaamyo kalea jira ayaanay badan daraysanay waxa deedna laisla gartay maca khubarada caalamka macaaniga intii halkan joogtay in isha oo wiilka labada indhood oo wiilka laga sawiro ay tahay farsamada ugu fiican ee lagu qaban karayo maaragtay qof inuu ku celceliyo in kale markaa macnaheed waxa marka sawirka wiilka laga qaado haddii uu dhowr jeer galay qalabka marka la geliyo waxa uu sheegayaa in qofkaasi laba jeer galay magacyo kale oo kala duwan buu sheegtay da kala duwan buu sheegtay laakiin sawirkii wiilkiisa ayaa soo baxaya hadduu laba jeer galay saddex jeer galay ama shan jeer galay intii uu sheegayaa waa qaadatana sawirku waa arkaysa maan umaleeyaa baasha qofka isha loo gelinayo ee isha laga qaadayo kolkaa qalabkii baa qayb ka mida iminka aanu wadanka aynu keennay oo koobano tijaabada aynu ku samaynayno
mudane geelle waxa uu sheegay inay doorteen tiro dad ah oo cayiman kuwaas oo si gaar ah loo doortay islamarkaana diiwaangelintoodu socon doonto saddex cisho kuwaas oo loo qoondiyey in qaar ka mid ihii ku noqnoqdaan isdiiwaangelinta tijaabada deeta wixii ka soo baxaa haddii aan la yidhaah ayaynu eegaynaa barsida u qabanayo iyo inaanu qabanaynin oo waa ogtihin odee farsamo inaguma samaysano ee caalamkaynu kasoo iibsanaa caalamka kolkaa cid kastoo iibsaabada way isxayisiisaa oo waxaasuu samaynaya bay tiraahdaa isxayisiinta baynu iska hubinaynaa in wuxuu sidii laynoo sheegay uu yahay inoo qabanayo oo dantina ka lahay noo fulinayo in kale taas wixii ka soo baxayan deedna qalabka kusoo iibsan doonaa hadhow diiwaangelinta weyn aynu ku gelayno haddii alla yidhaah kolka taasaa maanta socotay aanu halkan maaragtay aanu ku tijaabinaynay waxaa nala joogo goobjoog ka ah commissionka waa nagan saddex dal baanu ku joognaa saddex qof oo kaloo naga mida commissionkana waxay joogaan baki degmada baki oo waxaanu go'aaminay laba goobood inaanu ku tijaabino meel hargeyso magaalada ah iyo meel miyiya oo aanu dooranay degmada baki saddex commissioner baa iyaguna xaggaa ku maqan aniguna halkan hargeysaanu joognaa saasaa hawsha noogu socotaa waxaa kaloo goobjoog ka ah oo nala jooga axsaabtii qaranka oo nidaamkana la eegaya maaragtay si ay siduu u soconayo waxaa kaloo nala jooga qolada civic society-ga la yidhaha ama maarata ururada bulshada madaxa bannaan waxaa kaloo nala jooga qolada akaadimiyada la yidhaha ee aada u jirista kolkaa intaasaanu saaka halkan kasoo talagallay dadka gelaya waa dad cayiman oo aan dadkao dhan aanaan u furin runtii oo dadweynaha dhan haddaan idhaha kaale oo tijaabiya way nagu fara badanaysaa oo waynaan maaragtay intaa xamili karaynin kolkaa dad cayiman saddex boqol oo qof oo cayiman oo aanu si gaara hun ugu yeedhnay ayaa maanta gelaya saddexdaa boqol marka la diiwaangeliyo maanta iyo berri iyo saad saddex cisho la diiwaangeliyo maalintiiba boqol baa la diiwaangelinaya labada cishee dambe waxaa laba boqoloo ka mid a dadkaasi ayaa ku noqnoqon doona oo soo noqonayo mar labaad ku noqnoqonaya si aynu u hubayno in qalabkuu qabanayo ku noqoshada iyo in kale
waxaa kale oo diiwaangelinta tijaabada ah ee ujeedooyinka ujeeddooyinka laga leeyahay ka mid ah in la ogaado wakhtiga ay qof kasta ku qaadan karto si loogu xisaabtamo culayska ay leedahay islamarkaana looga gaashaanto caqabad kasta oo mustaqbalka iman karta
waxaa kale oon eegeynaa muddada qofka ay ku qaadanaysa maaragtay intuu meesha uu gelayay in kale waxaa la hadhoobi saamayn doontaa kuyugeena iyo nidaamkeeda dadku xitaa sidaa u arkaan bahalkan halkan loo geliyey in ay maaragtay neefis ka noqonayaan iyo in kale iyo sidao arkaanna qolaan halkan dhigna oo weydiin doonto qof markuu soo baxo
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhan barnaamijkii gaarka ah aynu ku soo qaadanay agabka loogu talagalay in lagu diiwaangeliyo codbixiyayaasha somalilan oo maanta laga hirgeliyey waddanka tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doono waa anigoo axmed cumar axmed ah iyo dhammaanba bahda kale ee qurbajoog dot com oo idinkaga tegaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu